تاريخ عودنا رجعنا من جديد بالدماء أجل سرنا اسألوا التاريخ عنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waa idaacadda islaamiga al andalus ramadaanulkariim waxaa la soo gaaray wakhtigii aan ku ballansaneen duruustii futuuxaatul islaamiya fii ramadaan oo ka mid ah duruusta ramadaanka aan ugu talagalnay waxaana inoo soo jeedinaya sheekh aadan cabdiraxmaan sheekh aadan sunne xafidahullah aan ka wada faa'iidaysanno dersiga إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا وبعد فتوحات إسلامية في رمضان cabra taariikhi alumma alislaamiya waxaynu doonaynaa maanta inaynu bilowno furashooyinkii iyo nasrigii dhacay bisha ramadaan dhexdeeda taariikhdii islaamkae lasoo maray marka walaalaha muslimiinta waxaan dareensiinayaa maadaama bisha aysa ramadaan ee barakaysnayd dhulkii jihaadkana aynu joogno ciidamada markaa iyo mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiinna ay mar walba ku dhex jiraan goobo dagaal oo aad iyo aad cadowgu ugu hoobtay guulo istabajoogana ay ka soo hooyeen cadowga gaalada ay ku soo duulay waddankeenna iyo kuwa murtadiinta ee mooska u ah ee difaacaadka hore u taagan kuwan soo duulayaasha ah ee waddankeenna furtay kuwaasuu horkacaya markaasi kaba weyne oo ah marikaanka kaafiradda ah dowladda amerika ee kaafiradda ah waxaan rabnaa inaan bilowno daraasad ku saabsan jihaadkiiyo futuuxaadkii dhacay bishii ramadaanka taariikhtii tagtay ayna dhaaftay wakhtigii rasuulka laga soo bilaabo calayhi salaatu wasalaam iyo khulafaa uraashidiin ilaahay raalliha ka noqdo nebiga caleyhi salaatu wasalaam cahdigii umowiyiinta dowladdii umowiyiinta iyo tii ku xigtay cabbaasiyiinta iyo tii kale ugu dambaysay markaa cuhmaaniyiinta waxaan kaloo ku soo khatimi doonnaa insha allah futuuxaad barh ka mid ah futuuxaadkii muslimiinta geeska afrika ama waddanka loo yaqaano xabasha sida ay bisha ramadaan u tahay bil soon iyo qur'aanka la akhriyo qiyaam iyo taraawiix markaa lagu hawlanaado waa bil ilaahay ugu talagalay raxmad iyo dembidhaaf xorayn naarta addoommadiisa markaasi uu ka xoreeyay awliyadiisa sidoo kale waa bishii jihaadka iyo furashada iyo futuuxaadka waa bishii tijaarada lagu macaashayo waa bishii dirwatu sanaami lislaam halka markaa kurska baarkiisa islaamka u taagan oo jihaadka ah ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفضح غريب وبشر المؤمنين ربي سبحانه وتعالى fii muxkami tansiilihi wuxuu inoogu sheegay isagoo markaa inoo soo bandhigaya ma idin tusaa tijaarad macaash ganacsi aa ku markaasi helaysaan badbaadaha kaga badbaadaan cadaab kulul xagga allah subxaanahu wa tacaalaa yaa rabbi noo sheeg waxaad rumaynaysaan allah subxaanau wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo wuxuu idinku waajibay inaad rumaysaan waxaad dabeedna samaynaysaan inaad saa sabiilkeeda u dagaalantaan oo u jihaadaan oo u dagaalantaan inay kelmadda ilaahay kor noqoto idinkoo naf iyo maalba bixinaya taasi waxay idinka khayr badan tahay macaashka iyo raadinta tijaarada adduunya ku howlanaataan taas ayaa idinka khayr badan waxa weeyaan markaa manaydan ku doorsateen haddaa arrintaa cilmi xaqiiqa a u leedihiin macaashkeeda waxaa ka mid iyo ribxigeeda iyo faa'iidadeeda dembigoo laydinka dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala jannaad uu idin geeyo iyo basaatiin beero janno oo ay hoos yaacayaan dhirteeda iyo fooqyadeeda webiyaasha markaasi ay hoos yaacayaan gurye ilaahay subxaanau watacaala ku dekaysaan oo qurux badan oo dayiba oo jannaadka markaasi nagaadiga ee cadnin dhexdeeda ku yaalla in ilaahay idingeeyo taa jasaa idinka dhigo taasina waa guusha kamadambaysta ama waa guushii weynayd waxaa kaloo ilaahay uu ku bushaareeyey inaad helaysaan weliba markaasi faa'iido kale oo dheeraada oo dunyawiya mid kale oo aad jeceshihiin waa nasri ilaahay subxaanah wa tacaala uu idinka siiya cadowga iyo fadxi dhow oo dhici doona markaasi weeyaan fadxu maka wakhtigii rasuulka iyo futuuxaadkii la midka ahaa innagana kaynu maanta sugayna ayaa inoo dhow insha allah sidaana ugu bishaaray baa layidhi muuminiinta ilaan waxaynu ka rajaynay muuminiinta rasuulka la amray inuu bishaareeyo inaan ka mid noqonnay waa qofkee qofka aanay maanta shawq iyo kalgacal gelinaynin ilaahay subxaana wa tacaala inuu tuso tijaarad ee markaa faa'iidadeedu ay tahay middaa kee ayaan qalbigiisu ishraaq iyo iftiin iyo hillaac aanu samaynaynin marka uu maqlo aayaadkan qur'aanka iyo fadliga jihaadka ee ku xusan ee ilaahay uu ku sheegay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ina leeyahay walaalayaal am xasibtum an tadkhuluu aljanna walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam alsaabiriin yacni waa arrin qalad baad ku xisaabtanteen oo qalad baad ku dhufsateen haddii aad mooddeen jannada bilaash in lagu gelayo maya jeer ilaahay uu markaa uu ogaaye uu bannaanka u soo saaro oo uu kashifo kuwa ilaahay dartii u jihaadaya diintiisa kor u qaadaya ee markaa sabraya dhibka iyo shiddada ku sabraya iyo kuwa kale ilaa ilaahay uu kala caddeeyo jannadu ma imanayso ka hor ilaahay subxaanah wa tacaala markaa wuxuu caddeeyey aayadda haddaan dib u milicsanno jannadu inay tahay markaasi haaliya rakhiisa waana qaali waanay jabantay waa qaali baan odhanaynaa marka aan qaali odhanayna waxa ay tahay markuu yahay qiimaha lagu bixinayaa shayga aynu haysanno waxaa ugu qaalisan nafaha ayaynu dhiibaynaa ilaahay daacadiisa iyo jihaadka liiclaa'i kelimatillaah ayaynu bixinaynaa marka dhinaca laga eego naf iyo nafiis wixii nagu qaalisanaa baynu bixinay waanay jaban tahayo axadka markaa arrinkan ilaahay u fudaydiyo waxa weeyaan waa axad ilaahay u gargaaray oo u fudaydiyey waxaanuu markaasi u dhaqaaqayaa arrintaasi si uu xaqiijin lahaa oo aad bay ugu fududay sidaa darteed baad arkaysaa qofka ilaahay waafajiyey waxaa u tartamayaa in magaciisa markaasi lagu dawino diiwaanka markaasi mujaahidiinta in lagu qoro markaa ayuu hore ka gaadhayaa oo uu hore ugu degdegayaa jeer uu markaasi u baxo fii sabiilillahi isagoo u jihaadaya allah subxaanahu wa tacaala addoonkiisa waa uu imtixaamaya waxa uu ku imtixaamayaa shay oo uu ku caddaynayo ku muujinayo sabirka addoonkan iyo sabirdaradiisa lagu kala muujinaya imtixaanku kaas ayuu dhalayaa walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriin sidaasa ilaahay subxaana wa tacaala u kala caddeeyey rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyay walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin lahudimat sawaamicu wabiyacun wasalawaatu wamasaajida wamasaajidu yudkaru fiiha smullaahi kaiira rabbi subxaana wa tacaala waxa uu leeyahy walowlaa dafcu llaahi annaasa bacdahum bibacdin haddaan ilaahay bini'aadankan kibraya qooqaya qaar ka mida aan kuwa kale dulmigooda iyo dhibaatadooda lagu joojinaynin meelihii ilaahay lagu caabudayey subxaana wa tacaala oo dhan ayaa dumaya oo la baabinaya oo la halaagaya markaa waxa weeyaan meelaha ilaahay lagu caabudi jiray wakhtigii diimaha hore saxiixa ahaayeen meel oo suufiyaasha u gaarka iyo macaabid waaweyn oo ay markaasi ama kuwa yuhuudda ama kuwa kiristaanka oo markaasi biyac iyo salawaad lagu kala sheego iyo sawaamic ay suufiyaashooda gaarka kiristaanku ay leeyihiin kuwaasaa la baabiin lahaa oo la dumin lahaa masaajida ay muuminiintu ilaahay keligii ku caabudaanna waa la fasahaadin lahaa say maantaba u fasahaadiyeen markii la waayey ee kaalintooda ay gabeen muuminiintii la doonaya cudwaanka iyo dulmigooda inay joojiyaan maanta way soo xadgudbeen laa min masaajid iska daa waxay u xadgudbeen kalaamu rabbilcaalamiin kitaabkii qur-aanka inay fasahaadiyeen ay haaniyeen oo ay googooyaan rasuulkii rabbilcaalamiin uu soo dirtayna inay aflagaadeeyaan waa midda ilaahay subxaana wa tacaala ugu talagalay ba'sigooda inuu markaa muuminiinta ku joojiyo walayansuranna allaahu man yansuruh ina allaha la qawiyun casiiz ilaahay waxa uu u gargaaraa aljasaa'u min jinsi alcamal waxa uu gargaaraa kuwa isaga u gargaaraya diintiisa ilaahay subxaana wa tacaala cid uma baahnaa laakiin innaga ayuu nagu ajar siinayaa inaan diinta ilaahay u gurmadno oo maanta gurmad aan haysan intaa yare maanta u kacday caalamka ee farakutiriska mooyaane ciddaasaana ilaahay ballan qaaday inay markaasi uu u gargaarayo garabkay haystaana waa maxay allah subxaana wa tacaala laqawiyun casiiz weeyaan iyo sheekha la yidhaahdo imaamka abuu cabdilaahi alxaliimi shucbaliimaanka ayuu ku sheegay haddaan soo ururina hadalkiisa oo tarjuman waxau idhi allah subxaanah wa tacaala waxa uu bayinay uu caddeeyey haddaan ilaahay mushrikiintan dhibkooda muuminiinta ku difaacaynin oo aanu muuminiinta ku sallidaynin iyaga markaasi inay dafciyaan oo baydadii islaamka iyo asalkii iyo markaasi in dadkii muuminiinta xuduuddooda inay difaacaan ilaahay aanu ku sallidin oo shawkadii mushrikiinta aanay sidaa ku jabinaynin oo jamcii gaalada aanay kala eryaynin oo kala tafriiqinaynin waxa weeyaan shirkigu adduunyada oo dhan buu camimi lahaa waanuu ku guulaysan lahaa diin waxaa la yidhahna waa laga rafcin lahaa wathaniyin iyo mushrikiin ayaa isu hadhi lahaa halkaa waxaa sugnaanaya sababta ay diintani ku baaqi noqotay waa maxay sababta ay dadka ilaahay caabudayaa ee daacadiisa ku sugani inay markaasi fusxad iyo awood iyo sica ay u helaan inay ilaahay caabudaan waa maxay innamaa huwa aljihaad bes waa jihaad weeyaan markaasi wax kale maaha waa in ilaahay diintiisa loo jihaado waxa markaasi mansiladaa taaganna waxaa xaqiiqo laga rabaa oo inay xaqiiqo aynu ku xaqiiqowno inuu markaasi shaygaa aynu aqoonsan inuu yahay min arkaani aliimaan arkaantii iimaanka inuu ka mid yahay inuu yahay markaasi dadka muuminiintaa mid laga rabo xirsi iyo dadaal dheeraada inay shaygaa ku bixiyaan bal ay markaasi halka ugu dambaysa nihaayadda dadaalkooda iyo juhuuddooda inay gaadhsiiyaan si ay markaa muhiimadda ugu qumaan yahuudda iyo nasaaridu may rabaan innaga waxaan markaasi haba yaraatee may naga rabaan inaynu diinta islaamka sii haysanno abadan maya inay diinta islaamka aynu ku baaqinno ooaynu ku sii jirno ma rabaan waxay doonayaan keliya inaan diinta islaamka ka tagno maynu ku addeecnaa marka arrintaa maynu ku addeecnaa aljawaab laa weliba markaasi kalaa uma kalaa alfa mara arrintaasi waxay tahay jawaabtu waa mid qaadica lagama yeelayo bal nujaahiduhum fii sabiili illah ilaahay diintiisaan kula jihaadayna ilaahay waxau leeyahy walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu nimankan waa kuwan idiin samaystay hub iyo saanad waxay heli karayaan iyo dhaqaale iyo iclaam wax walba weligoodna saasay idinla dagaalamayaan weligoodna way idinla dagaalami doonaan kana suuli maayaan jaray diinta idinka saaraan ay dib idinka celiyaan lakiin waa hadday karaan waxaa dhi markaas qeydka shardigu waa inaanu dhicin ma awoodi karayaan arrintaa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun fa ulaa'ika xabidat acmaaluhum fi ddunya waalaakhira rabbi waxa uu leeyahy axadkii ridooba dib uga laabta diinta diintaa islaamka dib uga laabtay gaalnimadaa markaa ku dhintay ila uu ridoobay hadduu soo toobadkeeno maya laakiin hadduu isagoo riddadii ku jira uu dhintoy geeridu timaaddo kuwa camalkoodii hore ay sameeyeen adduuniya aakhiraba waa buray wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun reerihii naartuu ka dhigay ilahi subxana wa tacaala kuwa waa halaagsameen kama raalli noqonayaan nimankani xataa haanaan diinta bar ka mida ka tanaasulno qaar baa maanta waxay u haystaan bacdu shay haddaynu diinta ka tanaasulno inay raalli noqonayan war maya cibaadaadka iyo masaajida inaynu galgallo waynoo ogol yihiin laakiin inaan shareeca iyo waxa iyo jihaad isku doondoonano xoogaaga markaasi umuurta shakhsiga waa aynoo ogol yihiin ee waxa weeye intaa kale inaga dhaafa si aynu intan ugu nabadgalno qaar baa intaa laga yaaba inay isku qanciyeen inaan bacda shay markaa diinta ka tagno bacda aan ka tagno iyadoon ilaahay ba inaga yeelaynin laakiin nimankana ilaahay baa inoo yaqaana walaa yunabi'uka midlu alkhabiir war ilaaha xogagaalkaa mid ka mida miyuu ku warramayaa kama raalli noqonayaan ilaa an nadruka nihaa'iya diinta kama dambays inaynu ka dhaqaaqno oynu maxay u wareegno ama markaa nataxawal ilaa yahuudiya aw nasraaniya aynu markaa noqonno reera yahuudeed iyo reera nasraaniyeed ilaahayna ma qadaraya arrintaa insha allah waa kaa midka ay doonayaan walan tardaa canka alyahuudu walanasaara xataa tattabica millatahum ilaahay markaasi waxaad leey nimankaa nihaayadda ridaagooda marna ma gaadhi kartaan jeerood waxa ay haystaan ee gaalnimo ah ku sugnaataan waa laynaga quusiya halkaa suuragal ma ay tahay mana noqonaysa dee inaa la helo qofka muuminkaa ama qofka iimaan sheeganaya qalbigiisa iimaan laga helo maca mawadati alkufaar isagoo gaaladii jecel ma dhacaysa arrintaasi labadaasi waa shay-aan laa yajtamicaani fi lislaam kuma kulmi karaan islaamka dhexdiisa rabbi baa waxa uu leeyahy laa tajidu qowman yuuminuuna biاllaahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaada allah warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum adiga nebi maxameda lagula hadlayaa iyo mid kastoo hadal iyo khitaab ka suura galoo lala hadlayowba ma heli kartid qoom allah iyo rumaynaya maalinta dambe qiyaamaha arkaanuliimaanka intiio kalena way ku dhex jirtaa labadii daraf baa la sheegay qoom allah iyo markaa rumaynaya maalinta dambe qiyaamaha iyo arkaanuliimaankii oo dhan oo haddana jecel oo mawadaya kalgacal u qaba kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa iyagu khilaafay oo dhinac maray oo la collaytamay oo la dagaalamay xataa kuwaasi haba noqdaan aabbayaashii iyaga dhalay ama ubadka iyagu dhaleenay jeclaayeen ama walaalahoodii markaasi aabbihii hooya u dhaleen ama qaraabadiiay ku abtirsanayeenba ha noqote e ma dhacaysa hadday iimaan sheegteen kuwa noocaa noqday inay jeclaadaan waxa uu ka warramay rabbi subxaanah wa tacaalaa adiga lagula hadlayaa ma dhici karta inaad la kulanto axad le anigu ilaahay waan rumeeyey maalinka dambe qiyaama waan rumeeyey wixii ilaahay iga roobay inaan rumeeyo o dhan baan rumeeyey oo haddana waan jecelay ciddii ilaahay colaadis iyo rasuulkiisa arrintaasi waxay tahay hadday dhacayso waa munaafin liliimaani mudaadun lahu shay iimaankii nafinaya oo diidaya meesha ka saaraya oo lid ku aweeyaan mana kulmayo laa yajtamicu huwa waaliimaan kaa iyo iimaan ma wada kulmi karaan ilaa kamaa yajtamicu almaa'u wannaar inay dab iyo biyo kulmaan maalintaasi yacni waa arrin mustaxiilaadka ka mida markaasi in dab iyo biyo inta laysu keeno aad biyo dhexdood dabka ku shidato waa arrin aan dhacayn inaad iimaan sheegato gaaladana walaaga siiso walow aabbayaasha ha noqdaan waxa weyaan waa midaan dhacayn kuwa murtadiinta ee gaalada raacay walaal iyo aabba iyo wiil waxay doonaan ha kuu noqdaane iyo inaad iimaan sheegato waa laba aan isqabanaynin ilaahay subxaanau wa tacaala waxa uu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum wa ikhwaanakum awliyaa in istaxabu alkufra cala aliimaan waman yatawallahum minkum fa ulaa'ika hum aldaalimuun war kuwa loogu yeedhay nidaaga iimaanka iimaanka laga helayow ilaahay subxaanau wa tacaala muuminiin buu u yeedhay kuwiinna muuminiinta ahow ha dooranina hana ka yeelanina aabbayaalhin kuwa aabba idin ah iyo walaaladiin awliyaa kuwa aad isjeceshihiin oo aad u nusraynaysaan oo idiin nusraynaya ha ka dhiganina hadday iyagu jeclaadanay ka doorteen gaalnimo oy iimaankii iskaga tageen xaaladdu markay halkaa marayso ee safkii kufriga uu ku jiro adiguna kii iimaanka aad ku jirto isuma tallaabi kartaan waa laba daamoodoo isuma ciirsata ah axadka markaasi tawalliya ee nusrada iyo mucaawanada iyo mudaaharada iyo maxabbada iyo kalgacalka siiya ee idinka mida kuwa waa daalimiin baa le weliba dulmul akbar bay ku dhacayaan ee diinta lagaga tegaya markaasi weyaan ilaahay subxaanau wa tacaala waxa uu inoogu baaqayaa oo inoogu yeedhayaa ammaanadani weyn ee culus inaynu gudanno waanu inoo doortay iyadoo addoommadaa kale ballaadhan caalamka ku nool ilaaha uu inaga doortay nujaahidu fillaahi xaqa jihaadih calaa ayi xaal ilaahay baynu u jihaadaynaa diintiisa jihaadka uu inaga raba xaqnimo inaynu u jihaadno xaalad kastaba aan ku sugnaanno shiddo iyo rakhaa quwad iyo dacfi shabaabnimo iyo shaykhuukha qaniinimo iyo faqri xaalad allah xaaladdan ku jirno waxaana inaga rabaa markaa awoodda istidaacada u dambaysa inaan bixinno ilaahay wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun markaa intaaynu soo sheegnay weeyaan infiruu khifaafan waiqaala culays iyo fudaydba maxaa looga jeeda saaxibulciyaal baa tahay faqiir baa tahay khani baa tahay oday baa tahay dhallinyaraa tahay waxaa tahay nin markaa mas-uuliyaad iyo xil culis saaray waxaa tahay nin suko oo markaasi fudud xaalad kasta ku sugnaad mid cusriya mid yusriya xaalad walba waxaa laydinka rabaa ilaahay subxaana watacaala u baxa fii sabiili illaah ku jihaada naftiiyo maalkaba waxa weeyaan diintu siday ugu baahantahay in lagu koryeelo yacni cudud iyo gacan waxa weeyaan oo af lagu kor yeelo waxaba ka awlaysan in maalka loo bixiyo ilaahay markaa jidkiisabana fii sabiililah waa inay khaalis liweji ilaahay noqoto in ilaahay kelmadiisa uun kor loo qaadayo diintiisa taas baana idin khayr badan oo adduunyada dhaqaysaan idinka khayr badan laakiin waa haddaa rag isku filan tihiin oo aqoon leh abi saciid alkhudri radia allaahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam ina fi ljanna mi'atu daraja acaddaha allaahu lilmujaahidiina fii sabiilih wmaa bayna kuli darajatayn kamaa bayna asamaa waalardi rawa albukhaari wa muslim saxaabiga bisciid alkhudri la odhan jiray sacad bin maalik bnu sinaan baa wuxuu ihi rasuulka waxau yidhi calayh salaatu wasalaam jannada dhexdeeda ilaahay wuxuu ku diyaariyey oo yaallo jannada dhexdeeda ku sugan boqol derajo waa kaalmo dabaqaad kala sarreeya oo derajaad ah oo jannada dhexdeeda ah oo yaa leh rabbi yuu u diyaariyey waxaa loo diyaariyey kuwa u dagaalamaya u jihaadaya ilaahay markaa diintiisa inay kor yeelaan oo derajaadkaasi intee ayay dhan yihiin markaasi irtifaacoodu ay kala sarreeyaan waxaa labada derajo u dhexeeya inta samada iyo dhulka udhexaysa samada iyo dhulka intay culimmadu sheegeen waa shan boqoloo sannadood shan boqoloo sannadood ma loo socdaa derajada kale derajada kale u jirtaa boqolkaba midbaa madaxa seemaya oo ka taabanaya axad mujaahidiinta ka mid a raggu isku ikhlaas iyo isku qalbi iyo isku niyad iyo isku kartima midbaa wuxuu noqonayaa inuu isagu markaasi naf iyo maalba mar keliya caqriyu meel ku soo gadnagooyo ilaahaynu boqolka derajo dhekadooda uu saaro ilaahay subxaana watacaala ha inagu arsaaqee bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo saaray waxaan kusoo gebagabaynaynaa qaala sala allahu calayh wali wasalam calaykum biljihaad fii sabiili illaah fa inahu baabun min abwaabi aljanna yudhib allaahu bihi alhama waalhamma saxiixun rawaahu dabaraani can abi umaama wa axmed والحاكم والضياء عن عبادة والصحاح الألباني في صحيح الجامع nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi waxaan idinku dhiiri gelinayaa ood laasimtaan shayga la dhaha aljihaad fii sabiiliillah in ilaahay diintiisa loo dagaalamo oo kor loo qaado oo la difaaco maxaa yeelay jihaadku waa albaab ka mida albaabada jannada abwaabta jannada way noqonaa athamaaniya jihaadku waa albaab ka mid ah abwaabta jannada qofka jihaadka galana ilaahay wuxuu kaga tegsiinayaa sababta jihaadka hammiga iyo qammiga iyo murugada innaga waxaad arkaysaa dadkan maanta wadaadada ee hooska iyo mukayafka iyo raaxada iyo ladada iyo ee shuqashuqaynta iyo shidada iska neceb ee haddii jihaad lasoo hadal qaadqaado or iminkaana luri doontaan odhanaya markay waxar yari ka jabto wuxuu leeyahay hebel iyo callaanuu soo carara hadday inan yari xanuunsato aa inanta wadnahaa gariidaya xaggaan ula cararaa buu leeyahy ma turkiya ma maaleysiya xaggaan tagaa xaggaan u ciirsadaa yiila qabta adduunka ii soo kiciya yacni mishkiladda ugu yar qodax yaroo hadday ku dhegtay qodax yar qaniinto waxa weeyaan kurbo ayuu gelayaa waxaad arkaysaa qofkiiba markaad deganaanta iyo sabaadka ku yariyay markaad ardul jihaad maanta aragto subxaanaka yaa caliim waxaa kuu warramaya oo ku waaninaya oo nabalatal qalbi kugu waaninaya axad daqaa'iq oo uga hadhay inuu ilaahay la kulmo waana xagga qadar alle mooyaane ku talagalay bacda daqaa'iq inuu ilaahay la kulmo in yaroo adduunyada iyo maladaadkeedii iyo berbirkeedu saa u sii eegayaa ma jirto waxa weeyaan runta nabradeedii u dambaysau qalbigaaga dhigay qofku waaniyo weligaana helibaysankaa ka waana dhexeeleer ninka caynkaasoo kale ah wuu nool yahay dhulkuu joogaa mashid wax allaa wax jirshidaynaya ma jiro cataab ka maqli maysaan dhibaato ka maqli maysaan ragga mujaahidiinta ah waxa weeyaan yacni walow daaqad calayhim adduunya hadday cirkay dhulka isqabsadaan oo maraykanku badda soo fadhiisto uu cirkaysa soo taago uu afaafka soo fadhiisto oo meel walba soo fadhiisto oo maatadii carruurdiiyo awlaaddiiyo cid waliyo geeliyo dhigihii adhigi halkan ku wada oodan yihiin ma shidaysnaa ma sabab jihaadkana ilaahay kaga kaxeeyey hammigii iyo qammigii qaar badan baa xanuun nafsaaniya qaba maanta oo dhakhaatiirta ay daweyn kari layiin li'annahu hammi iyo qammi iyo xusni iyo muruga ayaa wuxuu u isticmaalay si aan caadi ahayn wuxuu isleeyahay marka la murugoodo ee hammi iyo qammiga aad badiseen musiibada difaacaysa markay musiibadu kugu cuslaanayso ixtisaabkina uu kaa lumayaad labadaba ku qadayso daarood waa marka marka waxaan idinku yeedhaynaa nafaheennana ugu yeedhaynaa meeshan ilaahay subxaana wa tacaala uu dhigay ajarkan iyo fadligan ee hammiga iyo qamiga iyo murugadana uu ku siibayay shiddada inaynu markaasi oo ah nusradii diintii cisigeenna uu ku jiro ee nasrigaan ku raadinayno bartan in lagu soo ururo ayaan walaalaha uga baaqaynaa kii soo kici kari waayena inuu taayirada u dhaqaajiyo ayaan doonaynaa isagoo bartiisa fadhiya وبالله تعالى توفيق سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا استغفرك واتوب اليك من جديد بالدماء أجل سرنا اسألوا التاريخ عنا